mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo dhakhaatiir culamaa udiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya munaasabadan waxaa lagu soo bandhigayay adeeg loogu magac daray tinkaab oo uu soo kordhiyey mid ka mid a cisbitaalada ka howlgala magaalada muqdisho doctor amiin samakaal oo ah aasaasaha isbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho iyo hal abuuraha barnaamijkan ayaa ugu horeyn ka warbixiyey adeegan cusub
adeegan tinkaab ee caawa a soo bandhigayno wuxuu ka mid yahay adeegyada isbitaalka samakaal uu bulshada ugu talagalay inay ka faa'iidaan gaar ahaan dhallinyarada sidaa ogsoonnahay samakaal hosbitaal waa xarun caafimaad ee ka kooban labiiyo toban qeybood waxaana ka mida qeybaheeda timaha daaweyntooda gaar ahaan waxaan nahay isbitaalka ugu horreeya ee soomaaliya ee keena timaha in la beero dhanka kalena qaar ka mid a marti sharafti ka qeyb galay munaasabadan ayaa dhankooda goobta hadallo ka jeediyey iyaga oo bogaadiyey barnaamijkan cusub samakaal hosbitaal marka wuxuu ku tilmaaman yahay adeega noocaana inuu kaalinta koowaad uga jiro adeegyada bixiya caafimaadka marka laga soo tago in tintu ay u tahay waxyaabaha muhiimadda oo saaray dad badan oo magaalada jooga oo markii hore dhallinyaranimada ka baxay inuu dhallinyarada kusoo celshay haddii aan nahay hay-adda sordina waxaan rabnaa la shaqaynta aan la shaqayno iyo mashruucaan la yidhaahdo b s b h oo ah mashruuc loogu talagalay in lagu saacido xarumaha caafimaadka samakaal hosbitaal soomaalida waa taqaanaa aabbaha jaceylka dadkii hore oo yaqaanay iyo dadka hadda markay arkaan yaqaana laba si ay u kala fiirinayaan dadkaan hore iyo aqoon laakiin masawirkayga xagga ku dhegan samakaal inay i xiirtayaan loo malaynay bidartaa oo lahaa aniga waxaan halkaan ugu mahad celihayaa dhammaan bahda samakaal oo mar walba garab istaag u samayso dhallinyarada bulshada ummadda soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay sida sharafta badan aa madaxa noogu noogu dadeen in badanaa noo dhimana noo sii wada insha allah waa mahadsantihiin xubno ka tirsan golaha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo dhankoodu ka qayb galay munaasabadan ayaa waxa ay soo dhoweeyeen adeegyadan caafimaad oo dalka ku cusub kuwaas oo ay sheegeen in waxtar ay u leeyihiin bulshada brogramkan cusub oo runtii ka tarjumaya xaaladda iyo waaqica jeebka dadka isagoo reflectionna ka bixinaya quruxdiisa iyo resentationka qofka sida uu u wajahayo iyadoo aan dareensannahay in qofka muuqaalkiisa koowaad ay tahay basically waxyaabo waaweyn oo qofka noloshiisa saamayn ku leh tin in lagu beero soomaaliya waxa weeyaan waxay u tahay sharaf
koofiyadihiisa samakaa weerar buu ku soo qaadan malaynayana koofiya dambeba malaha aan la arki doonin arrimahaana in dee wacyigelinta lagu daro insha allahu la yidhaahdo qoryihii timaha loo beeray inay yidhahdaan waa saafi boqolkiiba boqol insha allahu waxaa waayihii ugu dambeysay gudaha dalka laga helayay adeegyada tinta in la beero oo horey dalka dibaddiisa loogu aadi jiray